wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya uu ka midka yahay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta injineer saalax sheekh cusmaan wasiirkii hore ee gaashaandhigga xukuumadda kumeel gaarka ahayd cabdixakiin maxamuud fiqi wasiirkii hore ee kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdiraxmaan sheekh ibraahim agaasimiyaal madaxda waxbarashada waalidiin iyo arday ayaa ka soo qayb galay munaasabad loo qabtay sagaashan iyo saddex arday oo ka qalin jibisay jaamacadda koonfurta oo ku taala magaalada baydhabo ee gobolka baay madaxa jaamacadda koonfurta soomaaliya maxamed cali kalaay ayaa marka hore goobta ka sheegay muhiimadda munaasabadda lankeerijer geber walmabaradaas ama walmalbaru karo maytusaanee gebrogun ini dugsi sare iyo weliba ku dhikan maadooyinka sayniska ah may shalbahayana tumay saddex gebrood oo biology chemistry baradi iyo todoba gebrood oo math physics ah may kaloo ardaydanka jare diblomad badqaada oo caafimaadka baradi kalkaaliyaal caafimaad ah college of nurse may kaloo riski jaraana arday ku qalin jibiidi ama dibloma ku qaadayaan maamulka iyo maaraynta ama business administration wasiirka howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda soomaaliya injineer saalax sheekh cusmaan iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga xukuumaddii kumeel gaarka ahayd cabdixakiin maxamuud fiqi ayaa u hambaliyeeyey ardada qalin jibisay waxaana ay ku dheeraadeen ka hadalka muhiimadda waxbarashada ay u leedahay dhallinyarada
anii brofesorka ka sheekaysan laakiin ku may furaane iskoola technica alla bara geometriska dadka geometriyinka dadka walaa xisaabiyaw dadka walaa cabiraw dadka walaa dhisaw in la furo iskoola technica in laka furo iyaa ka heshiini geekar may un runtii indhoogayna argoohayna wal eedninka faraxa oo ee jaamacaddii in ka qalin jibiyaan gabdho iyo wiilal oo mustaqbalka runtii berrito ay noqon doonaan kuwii hoggaamin lahaa deegaankan iyo dalka soomaaliya intaba ana gebagabadii munaasabadan shahaadooyin lagu guddoonsiiyey iyo abaalmarino kaleba ardaydii qalan beddelashada samaysay muxudiin xusni universal t v baydhabo